إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalo culus ayaa xalay lagu qaaday saldhigyo kala duwanna waa ay ciidamada la shaqeeya heshiiyaha ku leeyihiin gobollada galgaduud baay iyo shabeellaha hoose oo ee soomaaliyeed oo laga qaatay carruurteeda ayaa loo sheegay haddii ay ka baxdo diinta islaamka ay helayso ubadkeeda dab xooggan ayaa xalay xili dambe ka kacay garaash weyn uu ku yaala xaafadda shiirkoole ee degmada hodan waxaa laga dayarinayaa xaaladda bukaanada ku jira cisbitaalka guud ee degmada qoryooley kaas uu dayacay maamulka ay halkaas shisheeyaha geeyeen labaatan haween oo ducaada ah ayaa dowla loogu soo xiray degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ciidamada maamulka yuhuudda ayaa duqeymo ka fuliyey magaalada khaza iyadoo askari yahuud ah lagu dhaawacay xuduudda دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan oo subaxnimo khamiis ah taariikhda hijiriyaduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shanaad sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay la wareegay gacan ku haynta magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxa ay dagaal culus ku qaadeen magaalada balcad oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye kasoo duulay dalka burundi iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka dagaal culus oo muddo qaatay kadib waxaa mujaahidiinta u suura gashay inay la wareegaan gacan ku haynta degmada balcad markii hore mujaahidiintu waxaay cagta mariyeen kontarool laga soo galo degmada balcad ugu dambeenna waxa ay galeen gudaha magaalada iyagoona sidoo kale dagaal culus ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa burundi waxaa la arkayay ciidamo ka tirsan kuwa burundi iyo dowladda federaalka oo usii cararaya dalcadda koonfureed ee degmada balcad halkaasoo lagaga aado dhanka magaalada muqdisho waxaa la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa burundi ay gurmud u soo sameeyeen balse iyagana dib ayay u gurteen wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo degmada balcad waxa ay sheegayaan in rasaas goosgoos ah laga maqlayey dhanka laga soo galo magaalada muqdisho waxaana halkaas ka muuqatay in ciidamadii ku sugnaa magaalada balcad ay dhanka magaalada uga baxeen mujaahidiinta al-shabaab waxaa u suura gashay inay gacanta ku dhigaan dhammaan xarumihii dowladeed ee ku yaala magaalada balcad xafiisyada ayaa lala wareegay warar hordhac ah oo soo baxaya waxay tilmaamayaan in hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka meydkiisa gudaha magaalada lagu arkay saddex kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray agabyo kala duwan oo laga furtay maamulkii halkaas laga eriyey ayaa jira waxaa si hordhac ah loo sheegay in mujaahidiintu ay la wareegeen gaari nuuca raaxada ah uu lahaa xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle waxaa intaa dheer oo gacanta mujaahidiinta al-shabaab galay agabyo badan oo kuwa xafiiska ah wixii tafaasiil ah ee kasoo kordha degmada balcad wararka iyaga iyo barnaamijyadana dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa hooye soomaaliyeed oo laga qaatay carruurteeda ayaa loo sheegay haddii ay ka baxdo diinta islaamka ay heli doonto ubadkeeda maxamed daahir cali suwa ayaa faahfaahinaya hooyooyinka aanan la seexan lana harsan carruurta ka maqan ma ahan oo keliya xabse axmed oo saddex carruur ah oo ay dhashay ay ka haysato dowladda austuriya sheekada xabse axmed waa mid ka duwan kuwo badan oo laga waramay lana xidhiira ubad soomaaliyeed oo u gacan galay dowladaha reer galbeedka xafse waxa ay xustay in shuruud ay diiday lagu xidhay si loogu soo celiyo owlaaddeeda sida hadalkeeda laga dareemi karay dad ka ridoobay diinta islaamka ayaa loo soo maray kuwaas oo u sheegay in ubadkeeda ay ku heli karto oo keliya inay ka baxdo diinta isla markaana kiniisaduhu ay ka caawin doonaan si deg deg ah inay ku hesho saddexda wiil ee ka maqan waxaa la igu yidhi shahaadada kirishtaanka ayaa lagu siinayaa dad baa ay dhaheen fiyaano dhexdeeda ma degana gobolkan fiyaano ku dhegano airboodka dariskiisa la eg alayga yiri khamaarkan tuur annagaa maxay ahayd wax walba kuu baalkeeneen kiniisadda cunugaaga kuu soo celinayso wax walbaa laguu samaynayaa norway haddii maanta shan baan haystaa shanta aan dhalay aan waayayo labada soomaaliya jiro iyo saddexda ay haystaan aan waayayo oo naftayda waayayo oo waalidkay waayayo oo walaalahaygu waayayo naftayda waxaan ka jeclahay nebigayga calayhi salaatu wasalaam wallaahi oo bilaahay oo tallaahay baan awlaad maanta ii nool shilimaad ku bedelanayn wallaahi oo bilaahay oo tallaahi baana diintayda iyo akhlaaqdayda iyo dhaqankayga aanan owlaad ilaahay isiiyey iga qaadi karo uu awoodo hal maalin inuu iga qaado oo aniga xataa tayda qaato uu awoodo wallaahi baan u bedeleen wallaahi baana diintayda macaan ka tegeen qasamu bilaahi baana ka tegeen hadaa ku farxi laheyd iyo hadaa ka nixi laheydbo dadkii lambarkayga soo bixiyey dadkii maxay ahayto dadkaas igu xiray bas yaqaanaa xafse waxa ay ku barbaartay oo ay wax ku baratay soomaaliya waxaana ay ku celcelisay in dhaqanka iyo diinta ay ku barbaariyeen waalidkeeda aysan meelna kaga weecan doonin iyadoo muslimiinta soomaaliyeed ka codsatay in loogu heeliyo duco si allah uu ugu soo celiyo ubadkeeda walaalayaalow hadalkayga ha dhayarsanina hilibkayga haada siiya haad calaashaan bahalka hilibkayga siiya ama maanta duco iigu heliyo wax kale idinkama rabo qosolkuba waxaa layidhi soomaaliya hiilka wuu galaa bilo-aadanka marka la fiiriyana cid ina ka dhiig badan iyo cid ina ka bahalki badan tooni ma jirto maanta qof kasta waxaan ka doonayaa in la ii soo duceeyo muraad baan leeyahay muraadka aan leeyahay waa owlaadeyda dhinacooda ilaahay inuu ii sahlo walaalayaal faatixada igu mara walaalayaal culays baa isaaran saddexdeed wiilaa maqan ilaahay ii soo celiyo waad dareemi kartaan waad dareemi kartaan waad dareemi kartaan qofna maanta uma sheegaayo hooyo ilmaheedu maqan yahay ayadoo dhibaataysan dhibkayga wax la igu daray dhib waalidiin badan ayaa laga haystaa ubadkooda kuwaas oo aysan ka warhaynin xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin carruurta ubadka ayaa lagu dhex daraa carruurta ay dhaleen waalidiinta aanan haysan diinta islaamka waxaana hadafka laga leeyahay ay tahay inay koraan iyagoo diin iyo ku dhaqan ah carruurta kale taranka reer galbeedka oo aada u yaraaday ayaa qayb ka ah sababta loo qaato ubadka sida ay sheegeen dad kala duwan oo ka hadlay carruurta qasabka looga qaato hooyooyinka soomaaliyeed ee u nolol raadsaday dalalka shisheeye dab xooggan ayaa xalay xili dambe ka kacay garaash weyn oo ku yaala xaafadda shiirkoole degmada hodan ee magaalada muqdisho zakariya cumar ayaa ka waramaya dhabkan oo ahaa mid xooggan ayaa xalay siqdii dhexe waxa uu ka kacay xaafadda shiir kole ee degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoona daminta dabkani ay ka qayb qaateen dadweynaha ku dhaqan xaafadda shiir kole waxaa sidoo kale goobta soo gaaray gawaarida dabdamiska kuwaas oo si weyn uga qayb qaatay daminta dabkani intii lagu guda jiray daminta dabkani oo ahaa mid xooggan ayaa xaaladdu waxay ahayd sida tan sidoo kale waxaa ka warbixiyey dhabkan iyo sida uu ku kacay mid ka mid ah dadweynihii ka qayb qaatay daminta dabkani
garaashta waaweyn waxaa garaashta hore dowladda ufahanta marka garaashada midka oo natareeda ku xarooda mid kamid a manaa taayara kuleeta gubtay odaga urda aniga waa ka maqlay saas markaa imaanay taayarka ka bilaawad ufahanta macnaha sababta kooda hor ma sheegi karno laakiin taayarnu meesha waa hoolcay kadibna si tartiib u gaara taarkaas jugtiisa la soo kacno waday sana kooda hormuud ay maatay xulka hoogiis mid kale ay maatay hadda koleeta waa ku guda jiraa ilaa hadda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha ay ka kacaan dabka iyadoona arrintaa loo sababeeyo korontada iyo dabka oo aan layska bakhtiinin arrintaas oo shareecada islaamka ay si weyn u baraarujisay dagaalo culus ayaa xalay lagu qaaday saldhigyo kala duwanna way ciidamada la shaqeeyay heshiiyaha ku leeyihiin gobollada galgaduud baay iyo sidoo kale shabeellaha hoose galgaduud haddaan ku horumarno mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada jabuuti iyo kuwa maamulka galmudug ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb tafaasiil dheeraada lagama hayo dagaalka ka dhacay dhuusamareeb dhanka gobolka baay waxaa xalay dagaal culus lagu qaaday kontarool ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin halka loo yaqaano makunda oo ku taala duleedka magaalada baydhabo dagaalkaas waxaa ciidamada maamulka koonfur galbeed looga dhaawacay saddex askari dhanka shabeellaha hoose waxaa weerar lagu qaaday askarta dowladda federaalka fadhiisimo kala duwanna ay ku leeyihiin bundada degmada jannaale iyo sidoo kale deegaanka namber konton ugu dambeynna shabeellaha dhexe waxa ay mujaahidiinta xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahday labaatan haween ah oo ducaad ah ayaa dowro loogu soo xiray degmada saakoowo ee wilaayada jubbooyinka maxamed amiin ayaa faahfaahinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla ayaa ka qayb galay munaasabad xiritaan u ahayd dowro muddo bil ah u socotay haweenka ducaadda ah ee degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka haweenkan oo ay tiradoodu gaaraysay labaatan ayaa macalimiin ka ahaa maraakista degmada waxaana ay qaateen duruus badan oo muhiim ah malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa beesha macalin weyne oo ka qayb galay munaasabadda ayaa hadal dhiirigelin ah u jeediyey gabdhaha ducaadda ah hadday hooyadu fiicnaato waxay soo saaraysaa ilmo fiican oo tarbiyad wanaagsan akhlaaq leh marka waxaan idin leeyahay ilaahay ha looga cabsado mas-uuliyadda laydin dhiibay ee cidda aad haysaan ee carruurta aad haysaan waa mas-uuliyad ilmihiinna inaad wax bartaan ehelkiinna wax bartaan deriskana aad gaarsiisaan maxaa yeelay intaanoo gabdhaha oo ducaada maanta ilaah ku mahadsan sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla oo soo xiray dowladda ayaa la dardaarmay haweenka ducaadda ah waxaan markaa idinkula dardaarmayaa maadaama aad tihiin gabdhihii daaciyaadka muddadana halkan dowladda ku qaadanayay inaad awalan cilmiga aad barateen aad ku camalfashaan dadka ugu horreeya oo qiyaamada la cadaabayo waxaa ka mid ah qof cilmigii ilaahay uu baray aan ku camalfalin qiyaamada dadka la cadaabaya ayuu ku jiraa waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa alla kacabsiga iyo waxa weeyaan dhowrsanaanta aad ku dadaashaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa cilmiga barashadiisa inaadan ka daalin idinkoo daaciyaada haddana cilmiga barashadiisii aad ku dadaashaan waaliga ayaa dhiirigelin u sameeyey haweenka ducaadda ah ee dowladda loo qabtay waana kan isaga oo ka hadlaya gabdhaha dowladda u dhammaatay ee intaas waxa weeyaan bishaa dowladda qaadanayey xijaabkooda lacagtay ku gadan lahaayeen kitaab qur'aana iyo xijaab dhammaystiran lacag soddon soddon dollarah ayaan insha allahu tacaala idin siinaynaa soddon soddonkaas dollar oo taxfiiskana waa idin dhaafayaa gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa inoo suura gashay inaan wax ka weydiinno haweenka duruustii ay qaateen muddadii ay u socotay dowladda waxaan ku qaadanay duruus badan oo duruusta sharciga ka mid ah oo intay ahaayeen dhammaantoodna na anfacay wax badanayna ahaayeenoo ilaa labaatan ku dhow mawduuc ayaan qaadannay mawduucdaan qaadannay wax labaataneedii ku dhow ay ahaayeen waxaa ka mid ahaa qofka muslimkaa wakhtigiisa inuu idaareeyo wakhtiga ilaashado waxaa ka mid ahay masaa'il alkufri waaliimaan alasmaa' waalaxkaam oo caqiidada qofka muslimkaa lagu imtixaaniyey waxaa ka mid ahay alfutuur waxaa ka mid ahay albaxth alcilmi oo qofka muslimkaa laga rogo gabadha qofka mustawaha xoogaa saran leh inuu wax ka ogaado waxaa ka mid ahay gabadha muslimadda dharka ee leedahay sharciyan qade libaasu sifatu libaasi sharci lilmuslima horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa jubbooyinka gaar ahaan dhanka haweenka haddii ay hooyadu hagaagtana ummadda inteeda kale waa ay hagaagaysaa maadaama ay tahay barbaaryaha jiilka cusub ee soo koraya waxaa laga dayrinayaa xaaladda bukaanada ku jira cisbitaalka guud ee degmada qoryooley kaas oo uu dayacay maamulka ay halkaas geeyeen shisheeyaha mahad cubayd ayaa faahfaahinaya isbitaalka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka muuqata dayacaad fara badan iyo burbur xooggan oo soo gaaray dhismihiisa sidoo kale waxaa ka maqan xaruntan adeegyadii caafimaadka iyo agabyadii loogu talagalay isbitaalka waxaa xusid mudan iskabaddaa in qof lagu daweeyo ama haween lagu dhaliyo isbitaalkan ee in xataa aan laga helayn xabad barastimool ah gudaha isbitaalka waa burbur iyo qashin mana lahan sariiro lagu jiifiyo bukaanka qaar ka mid ah maamulka maqaarsaarka ah ee dowladda federaalka ugu magacaaban degmadaas ayaa xaalka isbitaalka qoryooley ka warramay iyagoo cabasho u diray dowladda federaalka isbitaalku waa burbursan yahay meel kastoo hoobaa ka da'aa masaakiinta oo jirin kii shuban ka dhacay meel ajiifinayna ma leh waxaan ka odsanaa dowladda koonfur galbeed madaxweynaha soomaaliya mudana maxamed cabdulaahi farmaajo in si dhaqsiyah badan degmada qoryooli isbitaalkiisa xalay iyo habeen roobaa ku da'ay masaakiinta meel ijiifinaysa ma leh anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ah nuqsimaha degmada waxaan meeshaan aan taagannahay waa isbitaalkii degmada qoryooley mudana madaxweyn isbitaalka qoryooley maanta qofkii bukaan ah xataa hal bristmol lagu daaweeyey ma leh umoloso ma leh naagtii fool qabata meeshaan ku dhalweys waddadaasaa intaasi oo ma aragtay oo boqolaad ay ku dhinteen dhowaan ayay ahayd markii isla degmadan mid ka mid ah warbaahinadu ka soo tebisay muuqaal muujinaya iskuulka qoryooley oo burbursan goobaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jirta horumar la-aan iyo adeegyadii bulshada oo meesha ka maqan halka dhanka kale meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga helayo adeeg bulsho oo dhammaystiran
warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan ciidamada maamulka yahuudda ayaa duqeymo ka fuliyey magaalada khaza saddex ruux oo falastiiniyiin ah ayaa gabal dhicii shalay ku dhaawacmay duqeyn ay maamulka yahuudda ku beegsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta warbaahinta ayaa soo tabinaysa in diyaaradaha ee ixtilaalka ay duqeymo la beegsadeen saddex fariisimood oo ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ku lahaayeen bariga iyo waqooyiga magaalada khaza iyadoona gebi ahaanba ay burburiyeen xarumahaas wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ee magaalada khaza ayaa xaqiijisay dhaawaceeda saddex ruux kuwaasoo ku dhaawacmay duqayn ka dhacday mandiqada baytuxanuun ee marinka khaza dhinaca kale warbaahinta yahuudda ayaa shaacisay in askari yahuudi ah lagu dhaawacay xuduudda go'doonsan ee khaza kadib rasaas lagu furay askariga war ka soo baxay warbaahinta ayaa lagu sheegay in taangiyada maamulka yahuudda ay duqeeyeen marinka khaza iyagoo ka jawaabaya dhaawaca loo geystay askariga yahuudiga ah iyadoona intaas ku dartay in ciidamada gumaysiga ay howlgallo ballaaran ka bilaabeen marinka go'doonsan janaalka saddexii tobanna oo ay leeyihiin yahuudda ayaa sheegay in askariga xilliga la dhaawacayay uu ka shaqaynaya dhismaha gidaarka xaniban ee khaza ka gadaalna ay toogteen shiishyahanno ka tirsan kooxaha muqaawamada warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya alfurqaan waa inaga intaa